weli welibaa sii dareeray saameynta fatahaada webiga shabeelle uu sakajiyay sida ay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kulid markii fatahaadiiyo deertii inta badan xaafado magaalada gooba wise saameynta kuweeladii welibaa ku mid ah isbitaalka magaalada oo guud ahaan use o dhan biyo buux dhaafiyana taasna weliba yeesheen dhintay shaqada isbitaalka iyo surunta inta badana lagu saaray bukaanadii jiifan isbitaalka doctor gallad axmed maxamed oo kamid a bahda howlwadeenada isbitaalka weliba uusan ku waramahaye xaalada isbitaalka iyo sida uusan saamayay fatahaada ah ku dareerta beledweyne doctoorka ayaa weliba use xusein diwal hadi ka dambeeya uuse isbitaalka fuliyo korna wala adeeg caafimaade dadka weli ka hirsan magaaladana mar walba iyo halis wejihi korana isbitaalka biyahan aaday u saameeyeen weliba meel biyihii hore aysan tegin ayay tageen waxaa caddeen kuugu filan qaybihii dhammaay sida qaybta emerjensiga oo waxa waaye sariirihii ay biyaha ka korboodeen iyo qaybtii sheebaarka oo ayadana biyihii ay aad u saameeyeen qaybihii dhammaan isbitaalka waxa waaye biyo ayaa xirqiyey oo waxa waaye meel hadda u fiiw ma lahan qalabkii isbitaalka yaalay hadday ahaan lahaayeen joodarayaasha qaarkood hadday ahaan lahaayeen mashiinno qaarkood biyo ayaa oo la filayn inay meeshaas tagaayaan ayaa ka daba tegey wayna qooyeen khasaare badan isbitaalka wuu soo gaaray waxa waaye waana dhex taagannahay bartamihii isbitaalka waa u jeediin xaaladda ka jirto dhammaan magaalada ma haysato haddii qof uu dhib yar xataa soo gaaro ama wax ay dilaaciyaan ma haystaan meel oo la geeyo sababtoo ee isbitaalkii weynaay saanay ayay biyo u yaallaan dadkii inay ceel jaalle ma gaaraan waa xaalad aad u khatar ah dadkii magaalada micnaha inta badan meel caafimaada oo waxa waaye sidii isbitaalkii oo danta guud oo ummadda wax walba u qabanayay saana ayaa biyo u yaallaan marka khasaaraha ugu badan ugu daranna waa taas qayb walbo iyo meel walbo oo waxa waa istaalka ka mida hadday ahaa laheed emerjensigii hadday ahaa laheed qaybihii qaliinka qaybihii umulusada iyo dhallaanka qaybihii caruurta nafaqadarrida qaybihii quudinta ilmaha qaybihii bukaan socodka dhammaanba istaalka waxa waaye gebigiisba biyo ayaa la wareegay waana bad dadka gudaha dadka gudaha ku haray waxay ku jiraan xaalad khatar ah sababtoo ah ma haystaan meel oo xarun caafimaad ah xarumihii caafimaadka hadday ahaa laheyd buundaweyn hadday ahaa laheyd howlwadaag dhammaan biyo ayaa galay waana xaaladda oo magaalada ka jirtay waxa waaye waa saa'id magaalada beledweyne weliba ayaa ku mid ataa magaalooyinka uusa maro webiga shabeelle horey hay-adda maalinta masiibooyinka iyo hansaarta digniin la xiriira in xilli roobaadka deerta webiga shabeelle uusa sameeyi karo fatahaadka xoog badantii hor bulshada yaalanka baaqi in magaalada intiya badan iskugu taban si dhibaatahnin ku deerna weliba hadda magaalada beledweyne ku teegana xaalad ciidan adag kuri markiioo hirmeen gooba walbarashada caafimaadka ganacsiga in isdareerarka dadka iyo baabuurta walina inta badan laku bogtaalay xaafadoogii magaalada dadkayaa badi ku sugana deegaano ka hareereysa magaalada beledweyne oo fatahaada webiga weli indeerna